wararka ka imaanaya magaalada lascaanood ayaa sheegaya in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay xaaladda kasoo yaraqabowday sidii ay ahayd maalmihii kasii horeeyey islamarkaana uu yaraaday culayskii baahda caafimaadka ka haystay dhaawacyada lasoo gaarsiiyo wariyaha v o eda cabdikariin olol ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool labada cisho ee ugu dambeeyey waxay bahda caafimaadku ay v o eda u sheegeen inay maalmihii hore ay ka duwan tahay dhanka dadka adeegyada caafimaadka ee lasoo gaarsiinaya goobaha kala duwan ee caafimaadka ee magaalada laascaanood runtii waxaanu soo marnay xaalad qaadatay muddo toban casho ah oo howl culusaan qabanaynay isbitaalada magaalada guud ahaan dadaal fara badan iyo mataqaanaa howl ka badanaan muujinay bahda caafimaadka runtii labadii casho ee ugu dambeysay xaaladdu way deganeyd oo dhaawacii badnaa iyo dhimashada labadooda way yaraayeen marka waxaan dareemaynaa in culays badan oo oo isbuuc horena saarnaa waxoogaa naga yaryaraaday caafimaadka runtii aan ku shaqaynaynay haddaan kaaga warbixiyo waxaanu samaynay guddi caafimaad oo ka kooban isbitaallada oo runtii muddadii hawshan ay socotay ku shaqaynayay xaalad nafkurnimo ah dhammaan dhaawacyadii soo gaadhay isbitaalladana si wanaagsan loogu wada shaqeeyey dad fara badan oo runtii lagu badbaadiyey labadii casho ugu dambeysana xaaladdu way noo deganayd culayskii badnaayna saarnaana wuu naga degay marka waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo muddadii shaqadan aan ku guda jirnay oo shaqaalaha caafimaadka meel kasta joogaan ay isugu yimaadeen xarumaha caafimaadka oo runtii twenty four seven shaqaynayey oo ku shaqaynayay dee xaalad adag oo aad dareemaysaan isbitaaladii oo waliba isbitaalkii de publica ahaa runtii ay kusoo dhaceen hoobiyayaal fara badan rasaastii oo dhacaysa oona dul maraysa haddana aanu shaqadii haynay oo haddana dadku ay u degan wulaayeen inay dadkooda u adeegaan iyagoo mataqaana ay amnigooda uusan haddana amnigooda khaslow ku jiro haddana dadka u shaqeynaya waxaan rabaa inaan shaqaalaha guud ahaan caafimaadka uga mahadnaqo annaga ka maamul ahaana runtii mar kastaba waxaanu garab taaganahay dadkaas mataqaana ay soo dhaawacmaya sidaan ugu adeegi lahayn oo aanu gacanta isku qabsanay inaanu badbaadino runtii dadkan kusoo dhaawacmaya xarumaha dagaalka
howlwadeennada caafimaadka ee gobolka sool ayaa la mideeyey sida uu v o eda u sheegayo agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood axmed maxamed xasan
runtii waxay qabatay shaqooyin fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen in la mideeyo dhammaan isbitaallada iyo agabka la haysto oo ay ka mid yihiin agabkii ambalaasyada iyo dhammaan sablayadii dawooyinkii ay dadku noo soo dhiibayeen kuwan horuxisinaba in la mideeyo in la mideeyo oo markaas xarun kasta oo shaqaynaysa sablaykii ay u baahnayd la siiyo si dadkii dhaawacyadii soo gaarayay si friga loogu adeego intii xaaladan socotay cisbitaallada qaybtood sida cisbitaalkan publica awl horaba dhaqaale lama qaadi jirin laakiin intii xaaladan socotay dhammaan isbitaallada waxaa laga dhigay free qof hal doolar charge garayaa ma jiro xaaladan baana keenaysaa in dadkii si friga loogu shaqeeyo in dee lacag laga qaado mataqaana waajib ma aha marka bahda caafimaadka waa mahadnaqaya iyo isbitaallada kaleba runtii waxa weeye waa laa shuk calaa waajib sidoo kale agaasimaha cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood ayaa ka hadlay guud ahaan dhaawacyada magaalada laascaanood iyo xaaladda haatan ay ku sugan yihiin cabdikariino runtii marka la isku daro isbitaallada dhaawacyo waxaa soo gaadhay shan boqol oo qof koru kor u dhaafaya dhaawacyadaasi waxay isugu jireen kuwo sahlan iyo kuwo culus labadaba runtii dhaawacyadiina soo gaadhay qaybna isbitaallada magaalada loogu shaqeeyey oo runtii aad bay u fiican yihiin kuwo qaliima loo sameeyey kuwa aan loo samaynba waxaa jira kuwo culculus oo runtii meelo kale aan u rifargaraynay oo iyagana runtii aanu dabagalnay oo xaaladooda ay wanaagsan tahay iminka marka dhaawacaas tirada intaa leegana soo gaadhay oo isugu jiray dhaawac culus iyo dhaawac fudud dhammaantood si fiican baa loogu adeegay boqolkiiba sagaashan iyo sagaalna waxaa odhan karaa waa la badbaadiyey haweenii caruur iyo mataqaana dad qayda labaduba waa ku jireen saddexdaba waa ku jireen inkastay ku yaraayeen kolley aniga isbitaalka guud baan joogaa dadkii mataqaana ay dhaawacmay waxaa ku jiray ilmo yar oo sideed jir ah runtii cisaalada kale waa la sheegayay dad waaweyn islaan sideed jira waa la sheegayey mid uurle mataqaana ay wejirto ciidana cisaalada wax kasoo gaadheen sidoo kale waxaa jiray dad ka mida shaqaalaha caafimaadka oo iyaguna ay soo gaadheen waxyeela ay soo gaadhay dhaawac uu soo gaadhay iyo qayb dhibantay labadaba way ku jireen
waxa uu ka hadlay axmed maxamed xasan agaasimaha guud ee cisbitaalka guud ee magaalada laascaanood waxyaabaha ugu daran iyo adeegyada ay u baahan yihiin in laga caawiyo
waxyaabaha haddii kolley xaaladan looga baahan yahay ugu daran waxa weeye waa waa qalabkii caafimaadka iyo dawooyinkii runtii waxyaaba badan wayna soo gaadheen laakiin xaaladan hadday sii socoto baahidu waxay noqonaysaa mid sii jirta oo runtii dee u baahanaysaa in mar kastaba dawadii iyo qalabkii iyo dhakhaatiirtiiba in la keeno mar kasta u baahanaysaa marka haddeer yacni waxaasaa go-aan kuma odhan karo laakiin xaaladan lagu jiro marka la barbar dhigo runtii waxyaabaha aan haysano ma aha waxyaaba baahiyihii oo dhan dawooli kara
magaalada laascanood labadii maalmood ee ugu dambeysay xaaladihii hore ay ugu jirtay ayaa waxay tahay mid ka sahlan labana maqlaya dagaalla culculus oo ka dhacaya duleedka magaalada laascanood inkastoo habeenadii ugu dambeeyey la maqlaya dhawaaqa rasaasta qaybaheeda kala duwan cabdikariin nolol oo v o a magaalada laascanood